degmada buulibuurde ee gobolka hiiraan ee lagu hirgeliyay arwadeen ka sareysan ay taariikhda degmada carwo warsame style dhawaan lagu hirgeliyay buulibuurde taasoo bulshada degmada buulibuurde ku nool ku baahibiidii walyaabo badan oo yoonka bahan lahayeen caasimada dalka ee muqdisho unku horeen maamulka arwada warsame style ee degmada buulibuurde ayaa ku hadalaya hirgeliyowga arwadan mashruucii aan soo wadnay oo ah carwada warsame style oo caawa oo taariikhdu ay tahay afar iyo tobanka bisha lixaad noo furmanayso insha allah waxaan dadweynaha iyo mujtamaca degmada buuliburta ogeysiinayaa caawa laga bilaabo inay furan tahay adeeg wacan soo dhoweyn ku soo dhowaada reer buuliburte waa carwadii ugu horeyso sidaan loo naqshadeeyo naqshadihii xamaraan kasoo koobiyeyna waaye inaad degmada lagu soo kordhiyana aad iyo aad inu anficaysaa hadda waxaa taaganana qaybtii khamiisyada marka birina waxa waaye waa sagaalaadkii yoomul carafa insha allah inay reer buuliburta adeegtaanna waa jeclaalahen inay carwada kusoo dhawaadaanna aad iyo aad baa u bogaadinaynaa welcom kusoo dhawaada degmada buuliburd sidoo kale shacabka degmada buuliburd ayaa ku dareegnagii waan hadhow ay arwada warsame style ee degmada buuliburde aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo kastamarka soo booqday carwo warsame style oo laga furay degmada buuliburte carwadaanoo kaleeto aad iyo aad ugu baahneed degmada waa qayb ka mid a horumarka degmada ay ku tallaabsanayso maalmihii dambeeto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ganacsatada ku nool degmada buuliburte inay ku baratamaan ama ay ku tartamaan horumarka iyo waxyaabaha ay kusoo kordhinayeen magaalada carwadaana waa carwo aad baahi weyn loogu qabay magaalada dhallinyaro ahaan cuqaal ahaan iyo dumar ahaanba carwadan dhammaan dadka ku nool degmada buuloburte ee leh rag iyo dumar iyo oday dhallinyaro ilmo caruur intaba haddii ay imaadaan waxay uga baahan yihiin kama weyi doonaan welcomti buuloburd hadduu ilaa yidhaha sidaa arkaysaan caawa dhallinyaradii haweenkii inta badan hadduu ilaa yidhaha caawa loo soo adeeg tagay insha allah anigana waxaa ka mid ahay caawa dhallinyaradii usoo adeeg tagtay maadaama carwada ugu casrisan degmada buuloburd ee gobolka hiiraan oo laga furay caawa sidaa arkaysaan carwada waa kasoo adeeganaa insha allah welcomti buulay kaalintii muqdisho kale ayay qaadanaysaa maanta sidaa arkaysaan waa buuloburd ma ahan meeshaa joogo yurub ya haba malaynaa yurub inaa joogo bulburta wa insha allah welcom soo dhawaada koofiyaasha ay nuuc waa ujeedaan marka insha allah hadduu leeyahay irideeda waa ka welcom insha allah soo dhawaada soo dhawaada